الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع التاسع والعشرون nowcii sagaal iyo labaatanaad ee anwaacdii cilmigan xadiidka kaba midi macrifatu lisnaadi alcaali wannaasili isnaadkii caaliga ahaa iyo kii naasilka ahaa garashadiisii ayuu noocan adigu markaas uu yahay maxalkiisii ama mowdiciisii lagaga hadlayay oo halkan waxaa inoogu iman doonaa bal isnaadkii caaliga ayaa naasilkii iyo qaybihiisii kolay culuwiga iyo nasuulkuna wuxuu kaba mid yahay siaan aragno sifaadka matniga mee sanadka u gaarka ah oo asaaniidda ayaa lagu sifeeyaa caalinimo ama naasilnimo waxayna way noo dambeeyaan biidni illaahi tacaala waan arki doonaa taas buu macrifadiisii adugu bal markaa noocani uba yeelaa loo caqdiyey alisnaadu isnaadku isnaadku dee tacriif noogaan baahno waxaan soo ogaanee khasiisatun macna waa khaaso ama wax u gooniya lihadihi lummati ummadeennan u gooniya oo ummadihii kale aanay laba wadaagsanaahayn oo ummadihii hore dee maba laha iyadoo waxa weeyaan ambiyadoodii bal dee ciddii ambiyadooda kuba dhoweyd ee asxaabtooda ama dadkii kuba dhowaa ah sanad muttasilah oo sida dee midka shaksiba shaksiga kale oo lagu kalsoonyo ugaba warinayo halkaasaa wax ugaba soo naqliyaan taas iyagu ma laha ee wax ummadeennan iyadu markaa fadiilo ay u gooni oo dee taas sanad muttasila oo xidhiidhsan iyadoo dee quruun markaas tacaduday meeshii rasuulkii ilaahiyo shuuxan sanadkiisa wax kusoo naqlinayaba ay u dhaxayso in sidaa wax lagu soo naqliyo rasuulkii ilaahay wax lagaba wariyo bal markaa waa khasiiso ama waa khaaso iyo khasaaista ummadeenna wax kaba mida oo ummadihi kale aanay laba wadaagsanayn wa sunnatun sunnana weeye baaliqatun xeel dheer oo mu-akadatun la adkeeyey oo xagga sanadkuna dee waaba wixii si uu imaamkii weynaa ibnulmubaarak yidhi alisnaadu min addiin isnaadku diinteennu kaba mid yahay oo haddaan isnaad jirin ruux kastaa wuxuu doono intuu iska ikhtiraacdo ayuu rasuulka ilaahay u nisbayn lahaa marka uu wax sheego eewa xadiid ama wuxuu ku tilmaamaya ama waxuu inoo soo naqlinayo uu sheego ee la weydiiyo ciddii uu ka wariyey iyo iyaguna ciddii ay kaba warisay markaa kii beenta sheegayeyna waa fadeexoobaya kaasna wax alla wuxuu ku jawaabo markaa ma garanayo wax iska ikhtiraacday wax iskaba samaystay oo bal markaa diintuu kaba midiyo haddii aan isnaad jirinna nin kastaa wuxuu doona ayuunbuu rasuulka ilaahay u tiirin lahaa ee waana dhici kar layd in lagaba aqbalo haddaba waa shay dee markaa diinteenni ama dee sunno aada u xeel dheer oo adagba ah oo dee shay laga maarmaanba waa wixii naqli ahaa xadiidkii sugnaa iyo kii kalena waxaan ku kala soocaynayba weeyeba obalmarkaas wey wa dalabu lculuwi caalinimo dalabkeed fiihi fi lisnaadi isnaadkoo la dalbaa sunnatun sunno weeye caalinimadii iyo naasilnimadii haddii la yidhaha kolley way inoo dambaysaa say u kala baxayeen ama qaybihiisii oo walow sanadku shaygaa muhimka ee daruuriga waa wixii lasoo naqlinaya uu yahay haddana in sanad caaliya la dalbo fiihi waa fi sanad taasi fawaa-id waa sunno caman salaf baan idhaahno dadkeennii horeeyo dee wax culimada iskuba waafaqeen imaam axmed baa laga soo naqliyay dalabulisnaadi alcaali sunnatun caman salaf oo dadkeennii hore iyo culimmadii hore waa dariiqo ay noo jideeyeen inkii caaliga ahaa la dalbo sanadkii caaliga ahaa marka waxaana uu soo qaata imaam axmed oo kale cabdullaahi ibnu mascuud dadkii asxaabtiisa iyagoo ciraaq deganaa ayay madiine u imanayeen sayde cumar waxyaala ay horeba u maqleen ugaba maqlaan oy isaga waxuga bartaan waxnaga ugaba maqlaan waa iyagoo sanadka caaligaa dalbaya oon ku qancin wixii iyaga soo gaadhayay looga soo naqliyo aan kuba qancin kolley fawaa-idda markaa sanadka caaligii leeyahay inay siday halkan culimmadu sheegaan ama ay ishaaraan oo kale dadkan ruwaadda ee xadiidka inoo warinaya ruux kastaaba waa bashar ilow baa ka dhici kara khada baa dhici kara iyo sahwi iyo nisyaan baa ku iman kara marka wuxuu maxal u yahay iyo mowdic dee ama khada uga yimaado sanadkii buu noqonayaa markay wasaa-idaasi yaraato ee dadkan xadiidkii inoo soo noqonaya sanadku intuu caali uu noqdo uu yaraadabana waxa yaraanaya amaakintii ama meelihii aan filayni ama dee la banaynayo in khada kaba yimaado ama sabi kaba yimaado haddii ay bataan wasaa-idaasna dee waxaa badnaanaya mawaadica ama amaakinta laisleeyahay sahwi baa ka iman kara khada baa kaba iman kara bal markaa taasaa waxay keenaysaa in dee tiradaa yar iyo sanadkaa caaligaa la dalbaa dee waana dariiqada mutabacada ahayd ee dadkeennii hore laynoogaba soo naqliyay inay sunnaba tahay oo fadiiladaas baabay leedahay ama sanadkan caaliga uu leeyahayba walihaada ishaaradu waa dee waa ilmushaaru ilayhi min fadiilati alculuwi waxaan imika laynoo sheegay oo adalabu alculuwi fiihi sunna aynu fadiilo dheeraada leeyahay oo dee kii naasilkaa kaba mudan yahay kaa liajrigeed ayaa ustuxibat looba sunneeyey oo loo doortay alrixlatu rixla saynu hore usoo maray wuxuu markuu beledkiisa cilmigii uu ka helayay dee urursado inuu u rixleeyo beledadii kalena oo waxaa kaba mida waxyaalahan looba rixlaynayay ee dalabu lisnaadi alcaali ruuxu marka uu beledadii kala tago culimmadoodii dhici karta sanad caaliya lahaa uu laba kulmo asaanid caaliya oonu meelihii rixlo la-aantii aanu ku helen buu ku gaadhayaa oo haddaba waxaa dee kolley rixladu intaasun fawaa'ideedu may ahayn taxsiil cilmi waa loo soconayay waxaa kaloo loo soconayay waa dalabulculuwidan san imika aan hayno oo isagu wuxuu markii hore kuba soo gaadhayay nusuul ayaa markaa uu rixleeyo dadkii bal maalan looga soo naqliyay uu laba kulmo ayaa wuxuu ku helayay culuwo ama dee sarrayn sanadkaasi uu sarreeyo tiradiisu ay yaraato oo bal markaa waxaa kaba mid ah aqraadii loo rixlaynayay idraaku sanad alcaali weeye sanadkii caaliga in laba haleelo oo waana fadiiladan uu leeyahay ee aan soo sheegnay sanadka caaligi leeyahay ayaaba keentay in dee rixladiina waxa weeyaan la isku adkeeyo in la rixleeyo saynu horeba usoo marro noocii kan ka horreeyey aniguba soo maray balinahani waa in yaroo dee adigu yar hordhacuun ah ee sanad ciyaaliha qaybihiisu maxay tahay iyo bal umuurahaasi waa tan imika inoo bilaabmaysa oo dee waa arrin weyn oo ummaddeenu khaas ku yahay waana dadkii inaga inaga horreeya dariiqa ay mareen ee iskuba raaceen ee isku waafaqeen dalabkii iyo uu ihtimaamkii miisada uu leeyahay daraaddeed oo uu kaba mid ahaa aqraadii loo rixlaynayay haddaba wahuwa aqsaamun sanadka caaligii qaybo weeye ilaa shan qaybood iyo bay u qaybiyaan qolooyinkii meelahaan kaba hadlay kolley ibnu daahir imaamka la odhanaya maxamed ibnu daahir iyo jus gaara lahaa iyaba raggii taqsiimka u horreeyay ahaa ibnu salaxna ha sii bayaamiyo ha sii tafsiiriyo dee xaakimna waaba uga sii horreeyay ibnu daahire waa kan ayuu isaguna qaybihii ayuu sii bayaamiyuu sii tafsiiriyey bal qaybihuna halkan bay nooguba imanayaan iyadoo kolley laba qaybood oo guud aan u qaybin doonno marka dambe laakiin waa shan qaybood wa huwa haddaba sanadka macaalin sanadkan caaligiihi ama alculuwu fi lisnaadi aqsaamun qaybo weeye shan ah ajallaha aqsaamtaata ugu mudan ee ugu weyni alqurbu dhowaansho weeye min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay loo dhowaado biisnaadin isnaadna loogu dhowaado saxiixin saxiixa oo nadiifin nadiif oo dee isnaad la aqbalaya ah la xujaysanayo loogu dhowaado taasi waa mid horta waxay u qaybiyaan caalinimadan culuwi mutlaqa iyo culuwi nisbiya waa caalinimo ama culuwi dee aan qeyd lahayn wax lagu qeydayaa aanay jirine dee mutlaqa caalinimadaasi ay tahay iyo mid marka wax loo eego ama imaam ha loo nisbeeyo ama kutubtan shanta ah iyo wixii laba midkaa midkood ha loo nisbeeyo bal matalan xataa ama raawi laba raawi oo cid wax ka wada maqlay oo kala geerin horreeyey ama kala samaac horreeyey iyo waxyaalaha loo eegee calinimo xaggaa nisbad kaba imanaysa calinimo mudlaqa ahayda waa tan uu inoo soo horraysiiyeyoo waxa weeye waa iyadoo lagu gaadhayo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiis baan warinaynaa waana xadiidka marfuuca marka ciddii soo saartay xadiidka iyo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh cadad yar baa u dhexeeya cadad yaridaasna laba xaalay ku timaadaayo mar waxay noqonaysaa marka loo eego sanad labaad oo xadiidkaasi ku soo arooray ayaa tiradani ay yaraanaysaa bal matalan xadiis keliya aan warinaynaa rasuulka ilaahay ka warinaynaa laakiin laba dariiq buu leeyahay labadaa dariiquu leeyahay mid ninkii soo saaray iyo rasuulkii ilaahay bal matalan waxa u dhexeeyaba saddex nin baaba u dhexeeya ama saddex raawi xadiidka naftiisii sanad labaaduu kuba yimina halkii shan bay noqonaysaa cadadkii oo kale dee bal markaa sanadkan tiradiisu ay yar tahay baa sanadka caaligaa oo axaadiisii thulaasiyaadkii bukhaari oo kale oo bal matalan rasuulka ilaahay bukhaari ay saddex u dhexeeyeen dee axaadiista haddii uu muslimba la wadaagsado mid ka mida la wadaagsado isagoo asal ahaan thulaasiyaad ma laha waxa ugu sa ugu yar ee uu ku warin karaa oo afar ruux isagii rasuulka ilaahay inay u dhexeeyaan ama tiradii ay kaba sii badnaato haddaba xadiidkii markaynu eegna sanadkiisan sanad labaad uu ku soo arooray ayaa tiradiisu ay yar tahay oo dhawidan rasuulka ilaahay loo dhow yahayna waa intan ku gaadhaynada ayaa yar wasaa'idii baa yar taasi way noqotaa kolkalna waxay iskaba noqonaysaa iyadoo xadiidkan sanadkiisiba caliyo binisbati ilaa saa'ir alasaniid asaaniiddii kale guud ahaan markaan u eegno ee dee markaa aan helaynay kolle waa sanad tiradiisu yarto wax ka teera yar ama la siman lama helayno inagoon eegin xadiidkan gaarkaa sanadka labaad uu leeyahay binisbati ilaa saa'ir alasaniid buu sanad caaliya noqonaya mid kastaba haba noqotee kol haddii wasaa'idan ama rasuulka ilaahay intii dee u dhaxaysay ciddii mukharijkii dee xadiidka soo saaray rasuulka ilaahay tiradaa yar ay tahay horta sanad caaliya weeye laakiin goor muqiima yeelanaya waa markay dadkaasi dee rijaash lagu kalsoon yahay ay yihiin oo sanad saxiixa marka waa kan waxay isu keen raacay bisnaadin saxiixna oo nadiifin oo kale sakhawi oo kale halkan xadiidka alfaadahan markuu taxliilinayo sharaxa taqriib oo sharaxiisan dadeebal matalan isna kitaabkan kuba sharxay biisnaad awal buu kusoo kordhiyaayo biisnaadin saxiixin aw nadiifin ujeedadiisna ay tahay ee sanadka hadduu saxiix yahayna waa sax oo waa kii aan doonaynay tirayari iyo sanad saxiix haddaan isla helo haddii aanu saxiix darajadii gaadhsiisnayn laakiin maqbuul ba yahay oo ujeeddadu waxaan xujaysan karno oo dee aan aqbali karno sida xadiidkii xasanka ahaaba yaanu saxiixba noqoninbe tiradii yaraydna aan isla helo iyadna waa tii aan doonaynay oo waa caalinimadii maxaa meesha baxaya uun haddii sanadkani waa tiradiisu way yar tahay marka loo ega asaaniiddii kale ama isnaad labaadoo xadiidka kuba yimi laakiin dadkan ugu sugan xadiidkan ayaaba dee sanadkiiba sanad daciif ah markaa kaasi qiimo ma yeelanayo caalinimada xagga macnaha walow dee macna ay noqonayso caalinimada dhabtiina waxay noqonun xagga ay jirto siqanimo iyo sixa isnaad ay jirtay noqon welibana shaarixu wuxuu xagga hoose inooguba dhiganaya weliba arrinkaasi wuxuu dee aanu irtifaatba yeelanayn gaar ahaan haddii uu sanadkii kuba sugan yahay niman intay dambeeyeen haddana dee been ahaan u sheegtay asxaabtii rasuulka inay laba kulmeen ragganuu inoo magacaabay oo dhan abi hudbe iyo dinaar iyo khiraash iyo nucaym ibnu saalim iyo yacla alashtak iyo abidunya alashaj maha ibnu abidunyahan imaamkan macruufka waa intuba anas iyo qolooyin kale ay sheegtaan inay la kulmeen khaasatan anas ay wax ka wariyeen nusqooyin dee lagu yaqaano mawduucnimona waa dariiqniman kuba sugan aimada qaarkoodna intoodan iyo kuwa kale oo iyagu iyagu intaa waxa dhaafsan sheegtay oo yidhi asxaab baaban ahayn iyagoo boqol dee ama laba boqoloo sano ama saddex boqoloo sanood rasuulka ilaahay kaba dambeeyeen se ibnu naasirudiin iyo rag kalena way nadmiyaanba si ay inoogu ururiyaan oo dee fatxulmuqiiska sakhaawi iyo keyrkiiba inooguma sugan ee waxa weeyaan qolooyinkan sanadka ku aduu sanadkii rag sidaasi ay kuba jiraan oo iyagoo dee waa beenaalayaal waxay sheeganayaan inay saxaabo la kulmeen aadna way ugaba dambeeyeen halkaa tiradii baa yaraanaysoo nin qarnigii saddexaad joogoo le anas ibnu malik baan arkay dee markaa waxaa soo baxayaba laba ruux inay dad adigiiyo rasuulka ilaahay idin dhexeeyaan oo kale kuwaasi wax qiimo ay leeyihin ma jirto oo waxa weeyaan dee wixii baaban asaas lahayn ama aansan lahaynba dahabina hadal buu kasoo naqlinaya mata ra'ayta almuxaditha yafraxu bicawaali haulaai faclam anahu caamiyun yacud waa saytaala laakiin walaa cibaaradu waxa weeye sida kutubta kaleba ku sugan bacdu oo haddii aad aragto nin muxadisa ama dee cilmi iminka xadiis dalbaya oo markuu arkay raggaas oo kale sanad ay ku jiraan u ihtimaamay ku farxay oo yidhi sanad caaliyaan helay waa caamiya kaasi ma aha dee nin muxadisa nin aqoonilna maaha weli waa caamo unbuu kaba mid yahay oo darajadii caamada sare ugama kicin oo dee kuwani wax cawaalidooda laguma farxo maaha marka waxa adigu ay tahay uun sanadku hadduu saxiix noqdo ama maqbuul noqdo tiradii yaraydna aan isla helo dee waa kan caalinimada mudlaqa ee qeybta koowaadba ah ama dee iyada wax aan ku qaydayna aanu jirinba bal maalan kallay sharaxana waynu yar eegan suyuudi oo waxaa jirtay in dee baryaha dambe kollay markii dambe dee kolba marka waktigu dheeraado waa sii yaraanayeen waxaana inta badan asaaniida gelaya ama rag mucamarina ama nin dee lagu tiriyo inuu sheekhan uu kaba warinayo ciddii wax ka maqashay ninkii uguma dambeeyey ahaayoo taasi ay tiradii yaraynaysay marka iyadoo bal imika uu qarnigii sagaalaad uu suyuudi joogo qarnigii tobnaadna inbuu kuba lahaa ayaa wuxuu leeyahay axaadiisii waktigiisii waa wixii suurtagal ahaa isagii rasuulka ilaahay ay uba dhexaysay labiyo toban nin ayaa bal maalan waa inta ugu caalisanayd ee waktigaas suurtagelaysay kale xafnu xajarna alcasharat alcushaariyati walow macduum dee intaa inka badanna u lahaad toban xadiis oo axaadiisa nooca uu kaba soo xushayoo isagii rasuulka ilaahay ay toban ay u dhexeeyaan iyadoo sanadkuna uu yahay dee samaac mid kuba xidhiidhay ijaazada way uga koobnaan lahayd iyo waxyaalahaasna way jireen marka bal amtila umuurahaasa ayaa sharaxa ku sugan oon sidaa u qabanahaynba waana waqtiyadoodii wixii ka suurtogelayay sanad aad u caaliya oo dee waxaa dhacaysay hadduu qarnigii sagaalaad labiyo toban aan aragnay qarnigii saddexaad naftiisii inaan labiyo toban aragno rasuulka ilaahay iyagii uba dhexeeya waa lix qarni muddo ay u dhexaysaa laga yaabaa sanadkii waktigaa naazil buu ahaa markaa hore qarnigii saddexaad kana tiradii dee caali buu noqdaye inuu laba sinmo sanad qarnigii saddexaad ama kii afraad madaxiisii jooga oo dee bal tirmidi oo kale iyo adanasa iyo sanad toban ay isagii iyagiyo rasuulka ilaahay u dhexeeyaan aan aragno oo qarnigii sideed ama qarnigii salaadnaad xadiis yaanu kiiba noqonin be toban iyagiyo rasuulka ilaahay ninkii ay u dhexeeyeen waa sanad caali u noqonaya walow qoladaa dee waxa keenay ay ahayd nuzuul aad u badan oo sanadkooda galay bal haddaba kaasi waa ka koobaado alqurbu min rasuulillahi sala allahu alayh wasalam biisnaadin saxiixin nadiifin waxyaalahaasna in yar eegta sharaxa un kale athaani nooca labaad alqurbu dhowaan weeye min imaamin imaam loo dhowaado min a'immati alxadiidi xadiidka imaamyadiisa kaba mid ah wain kahura haba bata alcadadu tiradii waa tiradii isnaadku ilaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam min alimaami ilaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam imaamka ilaa rasuulka ilaahay tiradii udhexaysay haba badnaatee waa iyadoo cadad yar oo kooban lagu gaadho imaam a'immadii xadiidka kaba mid ah oo kan labaad iyadu waa calinimo nisbiya uun waa markan imaamka u eegno masalan xadiis baa waxa weeye aan warinay waxaa sanadkiisii ku sugan a'immadii dee idqaanka iyo dabdiga badan lagu yaqaanee sifaatkaas sare lahaa mid kaba midas acmash iyo hushaym iyo ibnu jurayj iyo awsaac iyo amtaashood raggaba magacyadooda inoo dhigtay marka kaas xadiidkii sanadkiisii kaas baa ku sugan ninkan xadiidka soo saaray iyo bal imaamkaasna tirada u dhaxaysa waa tiro kooban marka loo eego xadiidka naftiisii oo aan imaamkaas tiro badan lagu gaadhayo taas lagu gaadhayo ama dee xadiidkiiba aynaan eegina imaamkii sanad aanu ku sugnayno hadduu doono bal maalan kaas dee tiradiisii un in yar ka siyaadsan kolkaasna waa nooca labaadoo bal horta waxay qoladan u yar eegaan raggan idqaanka badan iyo dabdiga badan iyo xifdiga lagu yaqaanay waa dad axaadiistoodii la dabdiyey waa dad asxaab badan lahaayoo axaadiistoodii intay soo naqliyeen axaadiistoodii la ogyahay xataa cilasha ay leediyo wixii qalal ku sugnaayo umuurihii kale ay kala soocan yihiin oo iyagu la mid maaha dad aan heerkoodii joogin asxaabtaas aan yeelan axaadiistoodiina cidi aanay ururin oonay jamcinin laba mid maaha haddaba haddii xadiis aan kaba warinayno iyo adigu imaam a'immada ka midi sanadkii uu ku sugan yahay tiradii lagu gaadhayana ay yar tahay xataa marka dambe imaamka iyo rasuulka ilaahay tiradu haba ziyaadee waxay noqonaysaa waayo waa arrintii tii hore inoo imanayso wasaa'idan yar waxaa meeshii yaraanaya meelihii aan banaynaynin khada iyo sahwi inuu kaba yimaado raggana axaadiistoodii waa axaadiis la jamciyo oo la dabdiyo oo la og yahay bal markaa taasna calinimo laakiin markan imaamkan u eegno uun u nisbayno waa calinimo nisbiye ayay noqonaysaa oo maalan imaam malik oo kale haddaan bukhaari eegno wuxuu la kulmay dad asxaabtiisii kaba mid ahaa oo waaweynaa ayuu laba kulmay oo isaga kaba warinayay marka waxaa dhacda imaam malik iyo bukhaari in nin keliya uba dhexeeyo oqada qaarkeedna dee ama wax keenay daraaddeed kolkol inay saddex u dhexeeyaanna way dhacdaa hadduu dee bal abi isxaaq alfazaariya dariiqiisa kaba wariyo o kale adugu bal maalan ama laba ay u dhaxayso haddaba sanadkan imaamkii iyo isagii tirada yareed ay u dhaxaysa uu ka caalisan yahay sanadkii kalen isagu saalaha inuu kaba caalisan yahay caalinimadana maha tii mudlaqa ahaydee waa tan iyadu nisbigaba ah taasba weeye oo balkaasna waa qaybta labaad ee iyaduna calinimada ah oo waa markan imaamka sifada dee sare leh itqaanka iyo dabdigaya leh ee xadiidkii sanadkiisii inoogu sugan aan eegno iyo in cadad yar lagu gaadhayo oon uba eegno kii aan cadadkaa yar laguba gaadhayn ama aan imaamkaasi kuba sugnayn waa calinimo xadiidkii sanadkiisii ku imaanaysa kollay miiso iyo fadiilo gaara usoo kordhinaysa markaa dee sanadkuna kaa saxiixa yahay sababtay ugusoo kordhinaysaana waa arrintaa hore aan soo sheegnay athaalisu nooca saddexaad oo isaguna weeye waa nisbi une alculuwu caalinimo weeye binisbati ilaa riwaayati axadi alkutubi alkhamsati waa binisbati ilaa riwaayati axadi alkutubi alkhamsati kutubtaa shantaa midkood riwaayadiisa oo xadiidkan warinaya marka loo eege loo nisbeeyo caalinimo xaggaa kaba imanaysa aw gayrihaa amase kutubtaa shantaa kayrkood oo min almuctamadati min alkutubi almuctamadati kutubtii la ictimaadsanayay kaba mid ah hadow bal waa arrin kaleo inoo yar dheeraan doonta bal firo yarna inooga yar baahan sababtuna mucaamale mumaarasaynaan unahaynoo waxaynu dee mumaarasaynayna ama asaaniiddii o ina hor taalla ayo inaan hayn innaguna aynu mumaarasaynaybo dee asaaniid sidaasaba ma aragno kutub ay kuba sugan tahay tani horta waa caalinimase maalan haddaan intaynaan qaybaheeda gelin soo yar eego masalan kitaab xadiis bukhaari saxiixiisa ama muslim kuba sugan baad warinaysaa adigii waad ka dambaysay xadiidkaa laba dariiq baa kuu furan inaad ku wariso inaad dee sheekhyadaadii ka warisay sheekhyadoodii ood halkaa bukhaari ka gasho ood isaga kitaabkii baad ku warinaysaa xadiidkii ku sugnaa bukhaari raawigiisii isagii bukhaari ilaa sheekhyadiisii halkaad ka gasho taasi waa dariiq de dariiq kalenayna axaadiisan keligoodun may warinayn sheekyadan ay ka wariyeenna say iyaguba ula kulmeen baa dad kalena ay la kulmeen oo axaadiistii dad kalena way la wariyeene xadiiskii inaad iskaga baydho bukhaari oo kale oo hadhow aad kula soo kulanto uun sheekhiisii macnaa nin kale oo raawi oo bukhaari la siman baad xadiidkii ka warinaysaa kaasna bukhaari buu ka warinaya ama sheekhiisii buu kaba warinayaa ama haddaana kaasi jirin waad dhaafaysaaboo sheekha sheekhiisii baa ku kulmaysaan oo markaa waxa ay noqonaysaa adiya musanifiintan kutubta shanta ama kutubtan kale muctamadkaa mid kaba mid ah ayaa xadiidkii adee uu warinayaad adna warinaysaayo waxaa ku kulmaysaa nuun sheekhiisii baa ku kulmaysaa dariiqiisii ma maraysid ama sheekha sheekhiisii haddaba suuradaasi waa suuradan horta caalinimadan ay kaba nimanayse laakiin markaasna welibana maxaa jirta dariiqaa labaad ee adigu aad ku gaadhay sheekhii markaa musanifka sida bukhaari oo kale ama sheekha sheekhiisii aad ku gaadhayna waa ka tiro yar yahay dariiqii bukhaari ma liraa oo masalan haddii adiya bukhaari dee waad oo idiin dhaxayn lahaa gees haddaad marto ama sheekha bukhaari lixi idiin dhaxayn lahayd bukhaari kuma jira oo dariiq kala marto sheekha naftiisii aad kaba warisayo adiya markaa sheekhii shani idiin dhaxayso marka ay tirada yarideeduna dariiqii aan marahayn musanifkan ay leedahay taasoo kale waa caalinimo iminka adiga dariiqaagan aad ku warisay uu ka caalisan yahay dariiqii axad alkutub alkhamsa ama sitaba kuba sugnaa ee kutubta muctamadka ah kuba sugnaa bal markaa taasoo kale dee marka kitaabkan loo nisbeeye bukhaari ama muslim ayaa dariiqan na tirayari baa ku timi kana shan baad ku gaadhay kana lix baad ku gaadhayd haddaad dariiqoodii martee ayaad caalinima meesha ay kaba imanaysaa waana nooc raggii mutaakhiriinta ay u cinaayoodan ay u ihtimaameen oo magacyo kala duwan inoo yeelan doono si ay noo soo socota bal masalan kaasba weeye oo xadiiskii haddaad dariiqooda ka wariso ayaa ka tiro badnaanaya sanad ahaan haddaanad dariiqii imaamka aanad kuba warinee meel kale unaad sheekhiisii kaga soo dhacdo ama sheekha sheekhiisii aad kaga soo dhacdaa ka tiro yaraanaya bal masalan kaas baa isaguna kan saddexaada waana caalinimo nisbaduna waxa ay tahay marka la eego bukhaari xadiidkan dariiqiisii dee aad mari lahaydee bukhaari ayaa dariiqan kale ka caalisan yahay oo marka kitaabkii bukhaari loo eego ayaa isnaadkaagan kaleed kuba warisay uu ka tira yaraanaya ka caalisanaanaya markaa nisbadu taaba weeya marka wuxu uhi alculuw binisbati ila riwaayati axad alkutub alkhamsa aw gayriha min almuctamadati wa min alkutub almuctamadati wa huwa noocani maa kii weeye kahura uu batay ictinaa lmutaakhiriina raggii dambe uu cinaayadoodiiyo uu ihtimaamkoodu bi isaga ay u cinaayoonayeen oo min almuwaafaqati muwaafaqo walibdaali ibdaal waxaa kaloo inoo suurtagala halkan walabdaali jamcu badelin waana bedeltii badnaydba iyo walmusaawaati siman iyo walmusaafaxati iska canqaad na waxaa jirta ina waqtiyadaa dambe waxaa aada u batay iyagoo noocan u cinaayooda oo culimmadu u ihtimaamay inay magacyadan iyo qaybahana kala yeesheen kalley ibnu kathiir oo kale mukhtasarka uu muqadimada ibnu salaax ku leeyahy wuxuu kaba dhigaa isagoon sii tafsiilin ibnu salaaxna inuu meelahan kaba hadluu tafsiiliyey ka sheega in marka la eego waxtarkooda ama nafciga ay leeyihiin anwaacda culumta xadiidka kale aan u eegnay inay yar tahay oo kale bal masalan waxaa jirta oo noocan dhacda waa noocan xadiis bukhaari ku sugan ama muslim ku sugan baad warinaysaa oo dariiqiisii dariiq aan ahayn ama sanadkii isaga geli lahaa sanad aan ahayn baad ku warisood sheekhiisii kula kulantay ama sheekha sheekhiisii ama in ka shishaysa ayaa mutaakhiriintu ay cinaayadoodu u badnaatayoo markaa waxa iyadu kuba wax ay muwaafaqa yidhaahaan iyo mid ay bedel yidhaahaan iyo musaawaad iyo musaafaxa iyabaa kaba yimaada intuba waxayin waan arki doonaa ee kollayna ragga aad uguba cinaayooday imanka saaxibu tahdiibulkamaal oo kale minsi markaa uu rag buu tarjamaynaya iyagu kolkol axaadiis dariiqooda uu kuba wariya umuurahana waa u cinaayoodaa xafna xajar isnanka takhriijyadiisan sida takhriijka afkaare nataa'ijul afkaar iyo had iyo goor hadalkiisay kusoo noqnoqotaa iyo kutub kaluu leeyahayba dahabi isaguna kutubtiisa taraajimta aya way kusoo noqnoqotaa dee rag ka horreeya sida ibnu casaakir oo kale oo isagu suu halkan uu yidhaaho ibnu kathiir mujalladaad leba noocyadan uu kagaba hadlo kale anagu mid uu musaafaxadan arko jus gaar ah iyo baltaasna iyo dee rag ka horreeyeyba sida khadiib iyo waa umuura ay u cinaayoodaan oo inta badan sanadkooday axaadiis kutubtaa shantaa mid ka mida inoogu sugan bay ku warinayaan dariiqoodiina ma marayaane waa sanad iyagu ay leeyihiin oo kale sheekhiina dhexda iskaga soo dhacayaan markaasay dee odhanayaanba waanu waafiqnay bukhaari oo kale ama waxa noo dhacay oo noo xasilay bedel baa noo xasilay ama sidan waxay noo tahayba musaafaxa ama musaawaad hadalla sidaasaa ku yimaada waxyaalahay kaleyiina waa kuwan falmuwaafaqatu muwaafaqadu an yaqaca inuu dhaco weeye laka adiga xadiiun xadiis can sheekhi muslimin muslim sheekhiisii uu masalan kuu dhaco ad adigu wariso weeye sanadkaagaad ku warinaysaa min hayri jihati min hayri jihati muslimin muslim jihadiisii meel aan ahayn bicadadin cadadna aad ku wariso ama uu kuugu xasilo xadiidkaasi aqala ka yar min cadadika tiradaada ama tirada sanadkaaga idaa rawaytahu xadiiskii haddaad wariso can muslimin muslim aad kaba wariso canhu can dalika sheekh oo sheekhii muslim ah oo baltan muwaafaqadu maxay tahay muwaafaqa waa iswaafaqitaanoo sheekhii baad kusoo waafaqaysaan oo sheekhiisii kula soo kulmaysaan dee kollayna imanka suuro sanad inoo yaallaa ma jiro walow barhka dee waxyaala malaha xagga hoose midhar ka dhigan doono ama misaal uu soo dhigan doono laakiin maxay tahay in kollay suurada guud waxay la tahay inay iska waadix noqone adigii muslim lamaad kulmin ciddii la kulantayna lamaad kulmin xadiidkii muslim ku sugnaa ee haddaad kitaabkii muslim warinaysa se markaa aan kitaabka muslim aan sanad kuma warinayno dariiq kale ma jire dariiqii muslim marayay ayaad waxa weeyaan maraysaayo sheekha muslim markaad gaadho muslim unbaad martay taasi waa mid taasi waa kitaabka wixii lagu warinaya sanadkiisii ee sanad labaad baad xadiidkii ku warisay sida qoladii mustakhrajaadkaynu soo maray arrintoodu ahayd mustakhrajaadku way ka baydhayeen oo hadhow dhexday sanadka kaga soo dhacayeen alfaadihii sheekhyadoodana way kuba warinayaan taas baa keentay xadiidkii iyagu ay wariyeen inaad isu eegta iyaga iyo muslim ama bukhaari mooye in waxa mustakhraj aad kaba qaatay aanad bukhaari un toos ugu tiirin taasaa keenaysa in alfaadii sheekhadooday warinayeen haddaba sanadka labaadeed warisay eed kuba warisay sheekh muslim ma marayo laakiin sheekhii muslim ayaad halkaa kaba warinaysaa masalan muslim oo kale sheekyo badan buu leeyahay haddaan mid soo qaato oo kale oo waxa weeyaan waa ninkan ibnu abi cumar alcadani la yidhaha maxamed ibnu yaxya oo kale haddii xadiis muslim uu warinayo ibnu abi cumar alcadani uu xadiidkii ka wariyey oo adigna markaa sanad labaad aada hesho in kaloo muslim ay la siman oo saa uu muslim ula kulmay alcadani ama ibnu abi cumar alcadani ula kulmay aad sanadkaagii galo oo hadhowna marka dambe aad sheekhii muslim ibnu abi cumar una halkaa ku kulantaan maxaa la odhanayaa muwaafaqa la odhanaya sheekhiisii baad kula kulantay waa sheekhan musanifkii baad kula kulantay laakiin marka la ictibaarinaya walow magaca muwaafaqaduu iska jiraya laakiin marka uu qiimaliyay ay u ihtimaamayeen waxa weeye waa marka dariiqan labaad sanadkan labaad ee sheekha muslimun aada muslim aad ku kulanteen ka tiro yar yahay sanadkii muslim geli lahaa ama sanadkii muslim geli lahaa bal taasba weeye horta kaasi waa muwaafaqo suurada aynoo hay bedelkuna waa in yarun baan derajo sare u kacaynaaye walbadalu bedelku an yaqaca inuu dhaco weeye haada alculuwu caalinimadaasi can mithli sheekhi muslimin muslim sheekhiisi mid u nadiira ama laba mid ah uuba dhaco oo maxaa macnuu yahay kalaydaacidiinii sharxu nukhba soo aragtayna mithaal kale oo bukhaari ah halkan kuba sugnaa kan muslima imaka inooguma suganahayn walow isaga dee tasmiyo magacyo ay inooguma sugnaayeen xadiis baa dee muslim xadiiskii hore un aan haysanno ibnu abi cumar buu muslim kaba wariyey dariiqiisii maad marin ibnu abi cumarna dariiq ku geliya maad helin oo dee muwaafaqay kaasi ahaan layd laakiin ibnu abi cumar bal matalan xadiidkiina ka soo qaata sufyaan inuu ka warinayo kolle saxiixa muslimna hadday dhacdo ama meel kaleba ibnu abi cumar oo sufyaan ka warinaya sufyaankaasi waa ibnu cuyayna un nin kale ma noqdo waayo sufyaanu thawri ma soo gaadhin marka eg waxaa muslimba uu ahaa ka soo qaad muslim oo dee can ibnu abi cumar can sufyaan saasay ahayd markii hore aynu ibnu abi cumar kula soo kulannay maxaan nidhi muwaafaqaan nidhi imanka ibnu abi cumar isagii maad helina nin laakiin nadiirkiisii ah oo isaguna xadiidkii sufyaan ka maqlay saa ibnu abi cumarba ugaba maqlay ayaa sanadkaagii ku sugan misaal baan soo qaatay xumaydi ba cabdillahi ibni zubayr oo shaqadii waaweyneed bukhaari kaba mid ama ninka ugu horreysiyaba kitaabkiisa inama alacmaal biniya xadiidka ugu horreeya kuba bilaabo oo isaguna dee ajalo markaa raggii ugu waaweynaayo ibnu cuyeyne wax kaba warinaya waxaad heshay markaa ibnu xumaydi baa sanadkii aad heshood martay xumaydi markaa nadiir wuxuu u yahay ibnu abi cumar oo dee labadooduba waxay ka wada wariyeen xadiidkii sufyaan markaa muslimna halkay iskaga soo dhacdeen sufyaan baa isugu timaadeen maxay isugu timaadeen waa sheekha sheekhii sheekhiisa sheekhiisii baa ku kulanteen markaa sheekhan imanka ibnu abi cumarna waxaa bedel ka ah oo maanta u nadiira xumaydi baa u bedela hadhow muwaafaqadiina waxay dhacdayba ama dee uu ku yimi sheekha sheekhiisii buu ku yimi welibana waa marka tiradan dambena sanadkan labaadeen gelin ee aad sheekha sheekhiisuna ku kulanteenna ka tiro yar yahay ruuxba haba noqdee sanadkii muslim mari lahaa kaasna waxay ku magacaabaan bedel bay ku magacaabaan bedel bay kuba magacaabaan haddaba sheekuna labada goorba an yaqaca hada alculuwu iyo tii horena wuxuu yihi bicadadin aqala min cadadikum markan muwaafaqa aan odhanayno ama bedel aan odhanayne loo ihtimaamaya waa marka sanadkan labaad een muslimba misaal ahaan gelin ama sheekhiisii uun aad kula kulantay ama sheekha sheekhiisii muwaafaqadiiyo bedelkii tiradiisu ay ka yar tahay kii muslim mari lahaa eed sheekhyadaa ku gaadhi lahayd ama sheekhiisa ama sheekha sheekhiisa bal taasi waa markay noqoto iyadu ay loo ihtimaamo isticmaalkooduna u badan cibaaradna way kusoo noqnoqotaayo raggaa imankaan sheegaya saa ibnu xajar iyo raggii kaba horreeyey markay suurad tilmaamayaan intay xadiidka sanadkooda ku wariyaan ayaa waxay kala cabirayaan waafaqnaahuma fawaafaqnaahu biculuwina ama fa waqaca lana bedelan oo wuxuu xadiidkani noo dhacay bedel ahaan oo dee waa kolba sheekhan ay ama dee labada saxiixayn sheekhyadooda haba noqdeen ama sunanta ama keyrkoodbe ayay cibaarada kaba cabiraan haddaba isticmaalkooda waxa u badan muwaafaqa iyo bedelba markay isticmaalayaan maca alculuwi marka ay tahay sanadku uu kii kale kaba yar yahay waxaana ujeeddadoodu ay tahay ruuxii daalibka ahaa himamtiisii ama inay kiciyaan oy ku booriyaan xadiidka caynkaasee sanadkiisu caaliga noqday inuu maqlo uba ihtimaamo laakiin haddii ay dhacdo labadii sanad tir ahaan inay kuba siman yihiin oonay kala badnayn magacii muwaafaqa waa jirayaa magacii bedelna waa jirayaa laakiin in dee kay u ihtimaamayaan taas ma aha oo inaan ku magacaawno markaa bedel iyo muwaafaqa taasi ma horjoogsanayso musaawaadkan bal waxaad dhici karta dahab iyo kolkol kaba dhacda inuu yidhaha fawaafaqnaahu binuzuul isagii baa ka tiro badanba sanadkii labaad baa kii hore ka tiro badan uu leeyahy muslim baanu waafaqnay laakiin nuzuulo maha cali ee kaygii baaba ka tiro badan sanadkii labaad ee marayo kolkol magacii waa joogaya tasmiyadii muwaafaqaiyo bedel way joogaysaa laakiin noocay u ihtimaamayeen ama markay idlaaqaan tay u isticmaalaan waa marka sanadkan labaadii ka tiro yaryahay sanadkii hore bal imanka labadaasaan haysanaa waa muwaafaqa iyo bedel walmusaawaatu musaawaadku daba fii acsaarina nawowi baa le waktiyadeennan dambe waa waktigiisii iyo dee bal maalan taas qilatu cadadi isnaadika isnaadkaaga tiradiisa yaridooda ay yar tahay weeye ila saxaabiyi saxaabigii markaa dee la gaadho oo man qaraba ama ciddii saxaabiga kuba dhoweyd baxayse meeloo yaqacu uu dhacayo baynaka adiga dhexdaada iyo wa bayna saxaabiyin saxaabi masalan min alcadadi tira xagga mithlu maa kii wax laba mida waqaca dhacay bayna muslimin muslim dhexdii iyo wa baynahu isaga dhexdiisa waa baynahu bayna saxaabiyi dhexdii laba saxaabigii oo waxa weeye tan dambena waxa ay tahay musaawaadku uu yahay waa siman waa la siman yahayoo macnaa sanadkaagii iyo sanadkii muslim baa sinmaya waqtiyadii hore iyaga lagu dhowaana suurtagal bay ahayd axaadiis gaara in laguba kulmo berihii dambe iyo marka waqtigu soo dheeraadayna in tiro guudoon la eego mooyaan iyadoon xadiis gaara la eegin taa lagula sinmo mooye xadiiskii keli ahaa uu aad buu adkaaday ee markii qarnigii sagaalaad la soo gaadhay dabadeedna waxaasi way joogsadeenba musaawaadka iyo musaafaxadii iyo iyagu way joogsadeen oo may dhac ahaynba labada hore laakiin waa wax dee ilaa waqtigeennan suurtagala ama dee imanayaba maxaa markaa arrinku yahay masalan xadiis buu warinayaa muslim saxaabi buu kaba wariyey dee saxaabigaasna rasuulka ilaahay buu kaba wariyey muslim ee saxaabigii waxaaba u dhexeeya sideed aad soo qaada xadiiska ugu sanad naasilsan ee muslim leeyahay oo isaga asaaniiddiisa waxa ugu yara muslim inta isagii rasuulka ilaahay u dhexayn karta afar waxaana ugu dheer sagaal oo sagaal dee waana sanad naazila hooda dee kolkolba ay dhowr taabicin sanadkii gelayaan halkaas bay kaba imanaysaa iyaga toodii oo kale marka bal masalan haddii isagii rasuulka ilaahay sagaal ay u dhexeeyeen dee ninka sagaalaad waxaabuu ahaa saxaabigii eh aan kaa ka soo qaadna sideediina u dhexeeya waayo kuwii dee uu caaliga ahaa nin aad u dambeeya kulama sinmi karo ruuxan kale ee xadiiskii warinayay dariiq kale kuba wariyey ayaa wuxuu helay sanad haddii halkaa isaga dad aqraana oo isku da-aha ay wax kala warinayaan kii muslim kani waa dad aad u kala fog oo dee muddo dheere ay u dhexaysay waafayaadkoodii ayaa xadiiskii kala wariyay suurtagal tahay mid kastaaba ninka uu kama warinayo ciddii la kulantay kii ugu dambeeyaba inuu yahay ee ugu cimri dheeraaba inuu yahay aakhiru man samica minhu maala bal markaasaa maxaa dhacay haddii isagiyo muslim saxaabigaa sideed ay u dhexeeyeen xadiiskii baad warisay sanad kale aad ku wariso adiyo saxaabigiina sideed baa idin dhexeeya marka maxay noqotay sanadkaagii iyo kiisii muslim waa isleeg yihiin tiradii baa isleekaatay musaawaad baa taa la odhanaya oo dee musaawaad bay taa kaba cabiraan in waqtiyadaa horena suurtagal bay bal matalan haddaan eegno nasaa-i iyo tirmidi oo kale xadiis koley malaa mutcana waa xadiisi ana waa suurtagal qul huwa allahu axad fadligeedna waa kuba yimi iyagiyo rasuulka ilaahay toban nin baa u dhexeeya arrinka jirta shan taabici baa sanadkii xadiidka ku wada sugan shan taabici ayaa ku wada sugan oo dee markaasaa taasi ay keenaysaa dad wada aqraani markay ku kulmaan sanadkii inuu dheeraado waa iyagoo tirmidi iyo nasaa-i iyo toban ay rasuulka ilaahay u dhexeeyaan ee qarni iyagoo shan qarni lagama dambeeyeyna waxaa la arkayay bal xadiidkii oo dad kale ay galeen sanadkoodii oo mucamariin oo halkii shanta taabici ee taabici keli gelayo oo tobankii ay u dhexeeyaan ee raggii waqtiyadaa joogay iyo bal matalan xadiiska naftiisii taasoo kale maxay noqonayaan way la sinmeen sanadkiibay kulaba sinmeen taa musaawaad baa lagu magacaaba berihii dambena iyadoon xadiis keliya la eegin ayaa adigu xadiis adeeda adiyo rasuulka ilaahay toban idiin dhexeeyaan ninkaa horena toban baa u dhexeeya inagoon hadda xadiiska cayntiisii eegin aa kuma kulanteen maka halkaa dambana musaawaada way iskaba odhanayeen laakiin marka hore musaawaadku in xadiiska lagu kulma yahay saxaabi qaalibanna markay taasi dhacdo sheekha muslim iyo inta ku dhoweeye iyada suurtagal ma yahayn waa meel dambe in lagu kulmo uun oo halkaas sanad caaliya dee kana naazil buu ahaa kana caaliwun buu noqday intaas weeyaan haddaba musaawaad baa la yidhaha walmusaafaxatu musaafaxaduna an taqaca inay dhacdo weeye hadihi almusaawaatu musaawaadkaasi lisheekhika sheekhaaga ay u dhacdo fayakuunu laka adiga markaa wuxuu kuu noqonayaa musaafaxatan gacanqaad kaannaka sidoo saafaxta aad gacan qaadee musliman muslim oo fa akhadtahu canhu aad adigu kaba warisay oo maxay tanna musaafaxaduna tahay kii un baan ruux ku daraynaa oo bal matalan sidaan ugu daraynaa xadiidkaa hore aan nidhi muslim iyo rasuulka ilaahay adigu saxaabigii sideed baabu udhexeey saxaabigiina waa lagula kulmayaa haddaba haddii isaga iyo muslim iyo saxaabigii sideed u dhexeeyey adiguna dariiq kale aad martay adi iyo saxaabigii sagaal baa idiin dhexeeya adaa ninka siyaadsan oo ninbuu kaa yaryahay sanadkaasi tiradaadii adi sanadkaagii ninbuu kaba yaryahay maxaad markaa noqotay waad xisaabsan tahay sheekhaagiibuu muslim imaka la simane si waxaad muslim aragtay si waxaad la kulantay dee laba ruuxoo kulmaana waa iskacan qaadaan tan bay musaafaxa u yidhaaheenoo waxaad noqotay iyadoo hadda quruni ay idiin dhaxaysay si waxaad muslim soo gaadhay oo kaleo ina sheekhaagii bay isku tirayiin adiga ruux baad ku ziyaaday un meeshii aad laba dheerto sheekhaagii unbaa meeshii soo galay oo tiradii adiga ruuxu siyaadiyey taasoo kale waxay dhahan musaafaxa oo macnaa sheekhaagiibaa la siman muslim laba siman ama tirmida ama nasaa-i laba siman adigina waxaad noqotay si waxaad la kulantay kaa uu la siman yahay sheekhaagu musanif kaa uu laba siman yahay ee dadka kulmaana waabay iskacan qaadaan oo si waxaad isagii ka warisoo kale saxaabtii ad talaamiidiisii ama asxaabtiisii baad la simantahay dadkii la kulmay isaga wax ka maqlay ayaad la sana tahay oo aada laba simantahay taasna musaawaad bay kuba magacaabaan fain kaanat ilmusaawaatu musaawaatku hadduu yeeli sheekhi sheekhika oo simankan hadduu u sugnaaday sheekhaaga sheekhiisu kaanat ilmusaafaxatu lisheekhika musaafaxadu sheekhaaga ay u sugnaanaysaa wain kaanat ilmusaawaatu lisheekhi sheekhika lisheekhi sheekhi sheekhika waa adiga sheekhaaga ninkii u sheekhaa sheekhiisii saddexaad haddii adigu musaawaadkaasi uu markaa u sugnaadayna falmusaafaxatu lisheekhi sheekhika musaafaxadu sheekhaaga sheekhiisi ay u sugnaatay oo macnuu waxa weeyaan adigu haddaad tahay ama sheekhaagu hadduu yahay kan muslim laba siman misaal ahaan adigaa musaafaxadii leh oo aday musaafaxadu kuu sugnaatay laakiin matalan haddii bukha saxaabigii iyo muslimba sideed uu udhexeeyey sheekhaaga iyo saxaabigiina sagaal ay u dhexeeyaan dee markaa musa musaafaxadii waxaa le sheekhaagii sheekhaagiibaa asi wuxuu muslim laba kulmuu kaba qaatay noqonaya oo musaafaxadu sheekhaaga ay u sugnaanaysa haddii arrintaasun sheekhaa adiga iyo saxaabigii ay halkii sideed ay taa hore ka ay toban ay u dhexeeyaan sheekhaagana musaafaxadu uma sugneen sheekha sheekhiisii ayaa musaafaxadii loo muslim laba markaa dee isagii asxaabtiisii ama talaamiidiisii laba siman adugu matalan haddii dee adigu kala siman asxaabtii muslim aad tahayna musaafaxadii baad leedahay hadduu sheekhaagu laba siman yahay asxaabtii muslimna musaafaxadu sheekhaagii baa leh hadduu sheekhaagi sheekhiisu uu la siman yahay asxaabtii muslim kaba qaadatayna musaafaxadu sheekha sheekhiisay u sugnaatay haddii hadalku halkaa uga sii dhaadhacana dee saasun buu noqonaya bal markaa afartiiba horta wuu inoo sheegay meeshasaan marka horeba sheegay muwaafaqada iyo bedelku ilaa waqtigeednan suurtagal buu noqonayaa oo dee ilaa waqtigeednan dadka asaaniidooda wax ku wariya inaad kitaabkii bukhaari warinaysa matalan ama muslim oo dariiqiisii aad marto iyo inaad matalan kitaab kale ama dee ashaakyadii kale dariiqoodii aad marto sanad kitaab kaleba kasoo qaad maanta dee kutubun baa la wariya ashkaas toosa baa wax laga wariyo dee waxaa laga yaabaa xadiiskii musalsalaadka un mooye waxaa laga yaabaa inaana waxa kale noqone kutub baan imaka warinayno n asaaniiddii kuba warinaaye kitaab kaleo xadiidkuu kuba sugan yahay baad marto laakiin maanta kaba tira yar kii hore kaba tira yar oo dee muwaafaqa iyo bedelo waa suurtagelaya laakiin musaawaad iyo musaafaxa kuwaasi qarnigii sagaalaad dabadoodba oo iyaguna dee waxaa laga yaabaa inay mutlaqulcadadun ay ahaayeen qarnigii saddexaad bal kolkolna wixii ka yar horreeyeyna la heelayay axaadiis gaara oo aada u naazil ahayd sheekhyadaas inay kulaba kulmaan ama ay la sinmaan adugu kuwaasi way joogsadeen musaawaad iyo musaafaxo ee waxaa adigu suurtagalay ilaa waqtigeedna suurtagala ciddii isnaadkeeda wax ku warinaysay muwaafaqada iyo beddelka ama caalinima ha laba jirto ama magacun aan ka dhigno muwaafaqa iyo bedelun aan kuba dhigno iyadoo wixii ay ugu ihtimaami jireen caalinimadaasi aanay jirin bal taasba way afartaas whada alculuwu caalinimada marka afartooda oo dhamiba waa noocan saddexaad alculuwu binisbati ila riwaayati axadi alkutub alkhamsa aw gayriha min almuctamadati taawina soo yidhi min almuctamadati waa min alkutub almuctamada wahada alculuwu caalinimadan muwaafaqadan iyo bedelkan iyo umuurahan kaba imanaya ama noocan taabicun wuxuu taabicuu yahay linuzuuli nuzuul ku sugan kutubtaas mid kuba sugan buu taabicu yahay falowlaa nuzuulu muslimin muslim dhaadhiciisu haddaanu jirin oo sanadkiisu sanad naasilaya oo shibii dadkii muslim shabahayay lam taclu anta adigu maad kor noqoteen maala muxuu leeyahay tan arrinku wuxuu ka dhalanayaa muslim baan idhi sagaal baa sanadkiisa ugu dheer kii ugu dheeraa ee ugu naasilsanaa buu kuba wariyey adigina markaa sanad caaliya oo dad mucamariiniya ay galeen baad heshay taasaad kula sidmi kartaaye haddii muslim uu asaaniidiisii caaliga ahayd iyo isagii rasuulka ilaahay afarba ay u dhaxayso adiguna aad qarniyo ka dambaysay dee afar mama helaysid ee arrinku wuxuu ka dhacayaa oo sababta maha caalinimo dariiqana caali yahay khaasatan dariiqan kale caali yahay maaha ee waa nuzuulka halkaa hore jiray nuzuulkan kutubu sita ama kutubu lkhamsa ama kutubtaa kale muctabadkaa midkood ku sugnaya xadiidka naasilnimo ku wariyeyna tirada ay ku badnaatay sababtuna dad badan oo aqraan oo sanadkii ku wada sugan oo wada warinayo barhkood barhka kale ka warinaya taasi ay keentay ayaa keenaysa ee beri dambe in dad yimid ay la sinmaan ee haddii iyaguba sanadkooda uu caaliyay marka hore oonu naasil ahayn cidi kulamay sinaateen arrintanna may dhacdeen muwaafaqadiiyo bedelkani ee waxa weeyaan waxaa culigani uu taabicu yahay linuzuulin falowlaa nuzuulu muslimin muslim nuzuulkii haddaanu jirin wa shibhi lam taclu anta adigu maad caali noqoteen oo sanadkaagu umuu caali noqdeen bal markaa taas waa qismigii iyadna saddexaad oo halkaas aan kaga baxayno alraabicu kii afraad oo sanadkii afraad ama waxa weeyaan waa qybtii qaybtii afraad oo kale alculuwu caalinimo weeye isaguna waa caalinimo nisbiye bitaqadumi wafaati raawi raawiga geeridiisa horrayntiisa uu horreeyey waa bisababi taqadumi wafaati raawi wey raawigu geeridiisa horraynta uu horreeyey sababteed caalinimo kaba timaada oo marka loo eego weeye raawi kale oo xadiiskii ay waqti ay wada maqleen ama ama sheekh ay ka wada maqleen ama isku waqti a maqleen ama ha kala horreeyeenbe marka ninkaa kale loo eego ayaa geeridiisu kaba horreysay taasna waa caalinimo xaggaa kaba timaada mihaal buu ina sheegay sheekhu imaka dhigto wuxuu uhi fama arwi nawowi baale waxaan anigu warinayo can halaahatin saddex aan ka warinayo maaha saddex shaqsi oo siman maaha waa saddex shaqsi oo midkoodba ka kale ka warinayo weeye oo istaba yaala can ilbayhaqiyi markaa bayhaqina waa ka ugu dambeeya uu kaba warin can ilxaakimi ayaa aclaa ka sarreeya mima arwihi wixii aan warinayo can halaahatin saddex iyaguna dhexdooda midba ka kale kaba wariyey oo can abibakr ibni khalafin isagoo abibakr ibni khalafka saddexaad uu kaba wariyey can ilxaakimi ibni khalafna uu xaakim kaba warinayo waa litaqadumi wafaati lbayhaqiyi bayhaqi geeridiisa horrayntii ay horraysay sababteed ama daraaddeed calaa bni khalafin ina khalaf oo tanna waa adigu nooc kale horta bal waxa weeyaan kalla waxay u qaybiyaanba caalinimadan laba qaybood baan kaba dhigi karnaayo culuwu masaafa iyo culuwu sifa masaafada waa xaggii tiraday kaba imanaysaa markaa saddexdaa horeen soo aragnay ama kii mudlaqa ah haba noqdo kii imaam aimada xadiidka ka mida sanad yar ama tiro yar lagu gaadhaya haba noqdo kan matalan markaynu eegno kutubtaa shanta ah mid ka mida ama kutubtii kale muctamadka ahayd bal matalan markaynu u nisbayno dee dariiq kalena aada marto iyadana tiro si aad haddaad dariiqooda marto aad kuma warinayd mid ka yar aad kuma warisa haba noqotee intuba waxay kaba tahay culuwu masaafo tirayari baa meeshii jirta un qilatu cadad baa jirto caalinimadani ay kaba imanaysaa ama labada inoo dambeeya culuwu sifa la yidhaaho waa laistiro leegyahay sanadku ma kala badnaa ee laakiin sifo lagu yar kala horraysiiyo ayaa midkood uu wataa oo uu ku sifoobay ka kale si aanu ku sifoobinoo sifadan ayaa caalinimada u keenaysa uu leeyahay sifadii maxaa kaba mida tan uu inoo soo horraysiiyey geeri horraysay maxaa geeri horraysay ay tahay masalan laba raawi ayaa sheekh la wada kulmay kulankoodu inuu shardi maaha inay mar kawada la wada kulmeen ama waxa weeyaan way kala horreeyeen ama isku waqtibaabay ahaayeen sheekh bay wax ka wada wariyeen markaasaa deeta midkood hor dhintay kii kalena muddo dheer buu ka geeri dambeeyey kaa sanadkii kaa hor dhintay riwaayadiisu riwaayo casiisay noqonaysaa oo dee dadkii waqtigiisii noolaa mooye cid kaloo wax ka warinaysaa imaka ma jirto sanadkiisu markaa sanad caali uu noqonayaayo dee dadkii markaa hore la kulmayo mayo dadka dambe waa sida waa sida ayay kaga warinayaan kan laakiin waa kan weli jooga haddaba kalmamtalan kaa geeridiisu horreysay ayaa marka la eego inuu eegno kan geeridiisu dambaysay iyagoo labada sanad ay simayiin oo istiro leegyihiin ka caalisan caalinimadaasna waa caalinimo sifo un kaba timiye maaha caalinimo tiro kaya kaba imanaysa marka arrinkan uuna uu sheegayno masalan bayhaqi oo kale maanta hadduu israa wax ama xaakim oo kale wax ka wari oo dariiqa bayhaqi mar isagiiyo bayhaqi saddex nin baa udhaxaynaya intaa in ka yar ma helayo nawowi ma helayo saddex baa udhaxaynaya saddexdu macnaha waxa weeye waa sheekhii mus sheekhii nawowi sheekha sheekhiisii isagana sheekhiisii de waa isaga markaa sheekhiisa ama sheekhii saddexaad sheekhaa saddexaad dabadeed baa bayhaqi la kulmaya wax kaba warinaya marka bayhaqi muxuu ku gaadhayaa saddex raawi buu kuba gaadhayaa bayhaqina yuu kaba wariyay xaakim buu kaba wariyay waxaa kaloo jira ninkan uu abubakar ibnu khalaf yidhi bayhaqi waa imaam macruuf oo inaguba badan oo ninkan axmed ibn cali ibn cabdillahi ibn khalaq baa la yidhaha waa nin markii hore reer shiraasa naysaabuur kuba dambeeyo afar boqol iyo toddobiyo siddeetankii hijrada dhinto muxadis ah isaguna bayhaqi buu la sinaayo saa bayhaqi uu la kulmay xaakimi wuxuga wariyey ayuu ibnu khalafna xaakim ula kulmo wax kaba wariyey marka nawowi hadduu isdhaha dariiqa bayhaqi maroo xaakim wax ka warina bayhaqi iyo isaga saddex baa u dhaxayn hadhow bayhaqi baa kusoo kordhaya hadduu dariiqa ibnu khalaf marana saddexdii unbaa u dhaxaynaya ibnu khalafna kaafraad buu noqon ibnu khalafna xaakim buu kaba warinaya haddana laakiin maxaa jirta dariiqa bayhaqi baa caaliyay leeyihiin maxaa caalinimadaa keenay muddo sagaal iyo labaatan sanadood ku dhow ama sagaal iyo labaatan sanadooda ayuu bayhaqi ka geeri horreeyey ninkan zamiilkiisaa ibnu khalaf oo ibnu khalaf marka ibnu khalaf baa bayhaqi halkuu afar boqol iyo sideed iyo kontonkii ka dhintay kani afar boqol iyo toddobiyo siddeetankii buu dhintay markaa sagaal iyo labaatan sanadood taqriiban buu ka geeri horreeyey geeridaa horraysay daraaddeed ayaa sanadkiisii inay casiis buu noqonayaa dadkii berigaa hore soo gaadhay mooyaane dad badan oo ibnu khalaf wax ka warinaya ayaa markay islaam bayhaqi wax kaga wari cidi ay u dhaxaynaysaa sanadkiisi markaa waa ka caalisan yahay sidii kale oo bal markaa geeridaa horraysay buu kaga horraynaya ama kaga caalisanaanaya sanadkiisu sanadkii maala ninkan uu la simaya tiradu laakiin waa isla mid ee waa taqadum ulwafaat balkaasi iyadu waa suuro wa ama culuwuha ayd maalan waa sanadka caalinimadiisa uu caali yahay bitaqadumi wafaati sheekhika bisababi taqadumi wafaati sheekhika sheekhaaga geeridiisa horraynteed sababteedun uu sanadkii caali kuba noqdo faxaddahu waa xadeeyey alxaafidu xaafidkii ibnu jawsa ina jawse la odhanaya juusa iyo taaleen laakiin dee magaca sidii aimada ay ku dabdiyeen sakhaw iyo kayrkiiba jiimtu waa inay fadxisan tahay wowduna way reeban tahayba axmed ibni cumayr ibni yuusuf baa la yidhaha nin reer dimashik ahay oo mutaqadima waayo qarnigii afraad ayuu saddex boqol iyo labaatankii buu dhinto qarnigii saddexaadna qayb weyn waana nin xaafid oo arkaan alxadiid raggii ay kuba tiriyeen kaba mid ahaa xaafidkaasi wuxuu kuba tiriyey ama ku xadeeyey bimudiyi khamsiina sanatan konton sannadood dee tegitaankood ama dhaafitaankood min wafaati sheekhi sheekha geeridiisa markaa konton sannadood lagaba joogo ayuu sanadkaa caaliga ee xaggan geeri horraynteeda kaba imanaysa isagu ku xadeeyey wabnu mandah imaamka ina mandahna bialaaiina ay bialaaiina sanatan min wafaati sheekh wey waa soddon sannadood marka laga joogo sheekha laga warinayo xadiidkan sanadee geeridiisii ayuu kuba xadeeyey bal tii inoogu dambaysayna waxa weeyaan oo qaybtii iyadna waa culuwi dii aan nidhi culuwu sifa weeye waa caalinimo ka imanaysa mid baa inoo dambeeye caalinimo kaba imanaysa waxa weeye geeri horraynteed kaba imanaysa oo qaybtan afraad unbay tahay waayo taqadumu samac baa inoo dambeeye oo kii shanaada oo maxay taasna tahay maalan laba shaksi bal tan iyadoo ma eegayno bal maalan waaba sheekh oo imaka tan sheekhan geeridiisii ayuun baan eegaynaa inagoon sheekh kale u eegin cid kalena u nisbayn maalan sheekh baa dee aynu ognahay oo sanad buu lahaa waxbaa laga warinayay maanta waxaa laga joogaa konton sanadood maalintii uu dhintay maalintii uu dhintay dee konton sanadood waxaa laga yaabaa dadka badankoodna kontonkaa sanadood way kaba yaryihiinoo sanadkiisu sanad aad u caaliyu noqonayaayo dee intaa dadkii baktigaa soo gaadhay mooyaane cidda kale oo dhammi waa siday kagaba warinaysaa haddaba haddii dee sanadkiisii ama sheekhii geeridiisii konton sanadood lagaba joogo ciddii maalintaa ka warinaysa iyadoo konton sanadood muutan yahay cidda kaba warinaysa kaba warinaysaa sanadkoodu uu caali buu noqonayaa sanad sarreeyuu noqonayaa waayo dee konton sanadood inay waxa weeye haddaan dhintay aan doonayna inaan wax kaba warino ninkii waa ninka ka warinaya waa nin da-ahun waa nin weynunbaa wax ka warinaya oo dadkii laakiin yaryaraay oo dhammi de ama waasida ama laba waasiday kaga warinayaan haddaba ninka isagu konton sanadood geeridiisa laga joogo sanadkiisu dee bel matalan markaynu u baahno waa sanad kolley yar unoo cidda ka warinaysa ay yar tahay oo sanad caali uu noqonaya waa saa ibnu jawse uu kuba xadeeyey ama ibnu mandah isagu soddon sanadood buu ka dhigay oo dee isagu waa kaba waasaxsan yahay taas oo kale uu kaba waasaxsan yahay marka waxa ay dee noqonaysaa markay haddaan suuradaa hore in ama suuradii hore waxay ahayd laba nin oo sheekh ka wada wariyey baynu geeway kala geeri horreeyeen noqonaysay tani laakiin waxa weeyaan adiga sheekhaagii aad xadiidka ka warinaysaa intaa laga joogaan weeye sheekh kale uma eegayno markaa kole dii konton sanood geeridiisi ay ka soo wareegtay ama soddon sanood sanadkaas isagana waa sanad caali ay ku magacaabayaan caalinimadaasna waa caalinimo u nisbiya waxaanay kaba imanaysaa un xaggan geeridiisan horrayso waana caalinimo sifataan kaba cabirnay ee ma aha imaka tiro badan iyo tiro yar oo meesha timi iyada ma aha wey alkhaamisu kii shanaad alculuwu bitaqadumi samaaci alculuwu waa caalinimadii bisababi taqadumi samaaci maqal horraynteed sababteed caalinimadii kuba imanaysay weeye wayadkhulu waa gelayaayo kahiirun in badan oo minhu noocan kaba midi fii maa qablahu kii ka horreeyuu gelaya oo bal maalan ninkan midkood maalan laba shaksi oo xadiis sheekh ka wada maqlay marka mid uu soddon sanadood hortood ka maqlay midna dhowaan uu kaba maqlay kaa soddonka sanadood ka hortood ka maqlay waxaa dhici karta inuu dhintay buu hore u dhintay oo xaggana kana geeri horreeyo oo markaa xaggii geeri horrayntiina halkani way soo gelaysaa taqadum samaac markaynu eegno haalib ahaan iyo dee dadka sida aad u kala waaweyn inay kala geeri horreeyaan aan taa eegno way soo gelaysaa laakiin bal suurooyinka aan taa hore inoo gelahaynba waxa weeye waaba tan ama mihinsada uu kan yeelanaya wayamtaazu waa kani isagu wuxuu de kaga mudnaanayaa ama dee miise uu kuba yeelanaya ama nooca horena uu kaga socnaanaya bian yasmaca inay maqlaan shaksaani laba shaksi min sheikhi sheekh ay wax ka maqlaan wasamaacu axadima midkood maqalkiisuna min sitiina sanatan maalan lixdan sanadood waqti laga joogo uu ahaa walaakharu ka kalena min arbaciina afartan in lagaba joogo samaaciisuu ahaa watasaawa ay sinmaan oo alcadadu tiradii ilayhim iyaga xaggoodaan kuba gaadhaynay falawalu ka hore ayaa aclaa sarreeya oo waxa ay tahay un laba nin baa sheekh ka wada maqlay mid maqalkiisii waxaa laga joogaa berigu sheekhaa ka maqlay misaal ahaan lixdan sannadood midna waxaa laga joogaa afartan sannadood laakiin inagu kaa lixdanka sannadood ka maqlayna imika hadduu doono waaba ka geeri dambeeyey kan kale oo iyo waxa weeyaan sanadkeenna saan ku gaadhayno iyo kan afartanka sanadood waqti laga joogo ka maqlay tiradii way siman tahay oo in unbaa inoo wada dhaxayso ma kala tira yara ma kala tiro yara laakiin maxaa meeshii jira uun way kala samaac horreeyeen kaa samaaciisu horreeyey baa ka caalisan sanad ahaan uga caalisan kan samaaciisu dambeeyey kollay taasi waxay faa'iido weyn yeelanaysaa haddii ninkan imakaas dee sheekhaasi uu barkii dambe dadkii markay waaweynaadeen kharafku ama harabkii iyo sababteed ikhtilaad iyo xifdo xumo ugu timi ay tahay ama xanuun ku yimi kharaf kuba yimi harab iyo gabow kuba yimi xifdigiisu uu xumaaday dee had iyo goor dadka waxay xadiiskooda aan la qaadanaya iyo ka kale ku kala soocansa inoo dambaysa xagga bal maalan dadkan kaba warinaya samaacyadiisii oo berigaa hore weli uu caadiga ahay xifdigiisu fiicnaa dadkii wax kaba wariyey xadiiskooda waa la aqbalaa qudamaa asxaabihi oo dhan berigan dambe uu ikhtilaadku kuba yimi ama xifdigiisu fasahaaday dadkii laba kulmayna waa dee nin mukhtaliday wax ka wariyeen ibaana ikhtilaadi oo xadiiskoodii waa la celiyaa haddaba haddii labada ninee midna lixdan sanadood hortood uu ka maqlay midna afartan sanadood hortood sheekhuna uu dadka ikhtilaadku ku yimi uu yahay kaa lixdanka sanadood hortood ayaa ka mudan weeye oo sababtu waxaa dhici karta kan waqtigan ikhtilaadkiisu soo dhowaa ama ikhtilaadkiisuba yimi kan afartanku inuu kaba maqlay kaasi laakiin intuu caadigaha uu kaba maqlay oo haddii arrinkaasi jiro waa ka aad iyo aad loogu sibaaya kol kol waa isbedesha oo kol baa dhici karta ninkaa marka hore wax ka maqlay sheekhoon weli bislaan itqaankiisu aanu badnayn xifdigiisu aanu fiicnayn weli ama weli waqtigii dee uu cilmigiisa iyo aqoontiisani samaysmaysay adigu ku jira inuu kaa hore ka maqlay kana mar damba uu bislaaday oo itqaan badan iyo xifdi badan uu yeeshay kan damba uu kaba maqlay taasna waaba suurtagalo in markaa uu yeesho qiimaha ka dambe walow magaca caalinimada kaas wadanaya taasna waa suurtagal laakiin waxaa kan miisadiisu ay muuqanaysa oon markaa khaasatan sheekha muqtiyadaa hore laga kala maqlay uu yahayba kuwa ikhtilaadkiiyo waxyaale ay kuba yimaadeen bal adiguba kaasna waxa weeye waa isaguna calinimadan sabab dee sababtiisu ay tahay taqadumu samaac oo markaa waa laba nin oo xadiis wada wariyo oo nin keliya ka wada warinaya ayaa samaacoodu kala horreeyey tiradan wax kaga warinaynaa inaguna way inoo simantoo inooma kala badnaa samaaca horreeyaa keenaya caalinimo waana caalinimo sifasan markaa horeba sheegay ee mid tiro ka imanaysa ama masaafo kaba imanaysa caalinimadani ma aha markay qiimo leedahayna waa taan soo sheegay halkana suyuudi kolley xadiis buu dhiganayaa aqsaam alculuwi misaal uga wada dhigtay oo uu sanadkiisa kuba warinayo ee idinkaa eegan doona biidn illahi tacaala waama nuzulu bal kolley waxaan filayaa kitaabka sucubadii ugu dambaysay waa intaa weeye wixii ka dambeeya sucubo sidaasoo kitaabkii ka hadhay ma jirto iyaduna waa mumaarasa la-aan iyo camal la-aan ama tadbiiq la-aan weeye kaasaa imaka inoogu dambeeya insha allahu tacaala nusuulkana wax sidaasa ma sii aho waa kan dee unbuu inoo soo yaxaarayn doonaa wixii ka dambeeya kitaabka waxaan filayaa inaanu sucubo dambe oo inoo harsani aanu jirin de ilaahna waxaan ka baraynaa bal inuu inoo dhameeyo kolley ballanteedna galabta way noqon allah subxana wa tacala